assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena murtada maanta xubinteena murtada maantana waxaa aalaada halkan kasoo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhad waxaan xubinteena murtada maanta ee aan dhinacyaha badan kaga hadli jirnay innaga oo mararka qaarkood kusoo qaadana niman iyo waxii ay dheheen kuwaasoo laga yaabo soomaalida dhexdeeda inay magacyo ku leedahay ama ay magac ku leedahay ama ay xigmado ku leedahay ama ay tilmaamo ku leedahay waana xubnaheenna aan mararka qaarkood daba galno hal shaqsi iyo laba shaqsi oo aan doocno bal qofkaasu waxyaalihii uu yidhi inaan raacdo dheeri ah ku samayno iyo maaragtay raacdayn dheeri ah si aan usoo helno bal waxyaalihii uu odhan jiray ama laga qoray kuwaasoo ahaa haddii ilaahay kuu idmahayo waxyaalaha muhiimka ah ee qofka laga soo qaban karo in caaqil ahaa ayaa haddii eeba idmahayo waxa uu arkay nin la yaab leh ninkaa la yaab kale waxa weeye wuxuu ahaa nin horor ah oo haddii ilaahay kuusu mogeliya aflahaare ah oo wax allaala wuxuu arkaba amsiya amsiya markaan ku leeyahay de waad garanaysaa wuxuu ahaa geel dhac ari dhac ah oo lo dhac ah oo dad dhac ah oo haddii ilaahay idmahayo aan agoon xoolaheedaynin oo aanan sheekh iyo shariif cidnaba xoolihiisa ka leexanaynin oo aan haddii ilaahay kuu idmahayo cidnaba aan daynaynin oo wax alla wuxuu arko cid un uu lafihiisa uga baqa mooyaane bilaayaanko dhan waxooda nin hambada ayuu ahaa ama xaabsada ama maaragtay dhaca ama booba ayuu ahaa ninkaasi waxa uu ahaa nin cajiiba kaasoo ah mid haddii ilaahay idmahayo wax kaloo lagu qiyaaso la garan waayey nin marka caaqil ahaa oo dadka isha dheer ahaa oo hadal yaqaan ahaa oo tilmaan yaqaan ahaa ayaa la yidhi hebelow hebel ka waran wuu duulay oo agoon xoolaheed buu dhacay ha ahaatee waxaa jirta sunta soomaalidu ay taqaano suno ka mid ah waxaa ka mid ah sunta geedka loo yaqaano dhunkaasha dhunkaal geedka dhunkaashuna waa geed haddii uu kuu dhuunto ama aada cunto dad iyo xoolaba wixii cunaayay hoog iyo haytaar ku reeba oo dila oo kaw ka siiya wey waa geed ka mid a geedaha sunta ah ee dhulka soomaalidu ay degta ka baxa walow soomaalidu ayna aada iyo aad u intifaacsanin ama ayna aqoonba ulahayn iyo sida loo isticmaalo ayna iskuna dayinba inay xitaa horumariso oo ay wax ku qabsato oo ha ahaatee haddee dhulka soomaalida o dhan baa waxaa ku jiraayo noocu doona ha ahaadee dahab iyo dheeman iyo shidaal iyo dhunkaal iyo geed iyo caleen iyo dawo wuxuu doona ha ahaadee aan la intifaacsanin oo taas soomaalidu waa dabeecaddeeda waa caadadeeda ceebteeda ma ahan marka ninkan odayga waxa uu la aaday dee nin walba wixii u yaqaano ayuu wax ku cabira markaad wax cabiraysana waxaa la rabaa waxaad taqaana inaad aada wax ku cabirto ka waran haddii aadan weligaao biyo dhex gelin oo biyuhu maaragtay kuwa kuliqahaya iyo kuwa keliyaha kuu jooga aadan kala aqoonin oo aad dhahda hebel biyaa dili doona oo biyaha dili doona maxay yihiin ma biyo dhabaq oo dabaq hor yaalla oo meel sallaxa ku da-ay ama meel ismeeda yaalla yaa qof dili kara waa meel ma dili karaane uu iska dhex mari dhawaqsigaas uu iskaga dhex mari laakiin ceel dadliqa ama balli dadliqa ama war dadliqa markaad geyso ee qofka lagu tuuro dabaalawsa aqoonid dee jug bay siinaysaa saasoo kaleento waa inaad taqaana biyaha qofka dili kara iyo kuwaan qofka dili karin haddii malakumowd looga dhigo waa inaad garanaysa haddii ilaah ku idmahayo wax aad garanaysa inaad wax ku cabiri karto ee markaad wax cabirayso markaasu wuxuu yidhi hebela haa ma saasuu yeelay haa wuxuu yidhi dhunkaal nin leefay ma dheera u fiirsaya nin dhunkaal leefay ma dheeruu yidhi nin dhunkaal leefay ma dheera maxaa laga wadaa ma garanaysaa haddaad dhunkaal leefto intaad leefto aad liqdo dee meel dheer ma gaadhaysid meel dheer ma gaadhays waxay kaloo noqonaysaa nin dhunkaa leefay ma dheera nin caqli xumo darteed sun u cunay isna ma dheero oo nin caqli dheer ma aha ama caqligiisu dheeryahay ama cimrigiisu dheeryahay ma aha labadaba waa ay noqon kartaa maxau yidhi iska daayiyo nin dhunkaa leefay ma dheere waxayna noqotay mahmaah caalami ah oo ka mid a mahmaahyaha xidigaha galay mahmaahda maanta aan kusoo qaadanayno xubinteena murtada maanta idamka iibe waxaa la yidhi haddii ilaahay idmahayo nasab iyo naasba waa la nuugaa nasab iyo naasba waa la nuugaa